kulma ayaa samaysay goobtan lagu iibiyo biyaha bismillahi raxmaan raxiim goobtan lagu iibiyo biyaha waxaan sameeyey afar sano ka hor intaa intii ka dambaysana aniga ayaa ka shaqaysta hadh iyo habeen anaa xidhxidha cid kale uma baahdo laygama caawiyo waayo qofka bini'aadankii inuu isku tashada ayaa fiican uu kalsooni isagu qaato kalsooni la'aanta ayaa waxay noqotaa wax la yidhaahdo ayaa keenta tamardarrada iyo niyadjabka qofku laakiin hadduu isku kalsoon yahay wax kasta wuu qabsan karaa ama arag naafa akaado ama yuu ka ahaane wuuna shaqaysan karaa indhaha goorma aragla'aanta kugu horraysay aduu xagga indhaha markii hore de nin iska shaqaysta oo dhallinyara oo walba soo qabanaya ayaan waxna waan arki jiray laakiin muddo labadii kun iyo toddobadii ayaan ayaan indhabeelay
ma xanuun baa kugu dhacay ma dhib kalaa kugu dhacday maxaa kugu keenay aduu xanuunno xanuun ay keeneen sababihii dagaallada ayaa igu dhacay laba jeeroo hore aan galay anoo gaadhi la socda bahashan laydhaahdo miinada oo ay iga soo gaadhay naqas iyo waxnaas iga soo gaadheen dhib kale igama soo gaadhin naqas baa iga soo gaadhay oo ilaahay baa iga badbaadiyey laakiin naqas baa iga soo gaadhay mar kalena qori qori bahalahan saaran baabuurta ayuu ahaa isaguna oo xilli subaxa waa beryaal dagaal nagu bilowday markaa dhibaatooyinkaa kadib ayaa neerfisyadu kaceen neerfisyadii baa markaa biyo keenay xididka aartariga laydhaa ayaa markaa ay biyihii caddeeyeen sidaasana biyihii ay indhalaantu igu dhacday dhakhaatiirta markaasaa ku sheegta ha dhakhaatiirtaas ay caddaysaa meheradda markaa biyaha aad ku iibiso iyo kaa iibsada ee macmiilkula waxa macmiil iyo aad dameerawaxaan u dhaamiyaanuu dameerahan inay foostooyinku saaran yihiin ee ka shaqaysta magaalada hargeysa markaa mataangi bay biyuhu kuugu jiraan mise berkad bay kuugu jiraan say adiga biyuhu kuugu yimaadaan biyuhu ani waxay igu yimaadaan waa afarti cisoo maalin bay yimaadaan waana qasabadda ka timaada geedeeble magaalada kadibna inna dameerahan maalintaasaan iibiyaa dameerahan ka iibiyaa inta kalena habeenkii baan dhaamiyaa marba wixii ayay gaari karaan laba taangi baan haystaa labadaa taangi baan habeenkii hadday ii buuxsamaan iyo haddii aanay ii buuxsamaan baan aan dhaamiyaa markay dameeruhu ay rawaaxaan yaa kaa caawiyey meheraddan inaad samaysato meheraddan waxaa iga caawiyey faamigayga eheladeydoo keliga ayaa iga caawisay waxaad ii sheegtay inaad ku hamiyeyso iyada lafteeda inaad urur samaysaan aragala oo aad kaga dhawaaqdaan somalilan ururkaasoo dhammaan caawin doona dadka aragala ee ku nool guud ahaan somalilan muxuu yahay ururkaasi ururkaasi wuu jiraa muddo saddex bilood ayuu jiraa ururkaasi wuxuu u taagan yahay waxaa la idhaahdaa ururka araglagayaasha sabriin ereygaasina waa carabi waa samrayaashii ururkaasi waxaannu ugu talagalnay markaannu aragnay baahida jirta ee ee aad u faraha badan leh waayo abaaraa jira dhibaatooyin kalaa jira dadkii aragga naafada ka ahaa ee awal baadiyaha joogay dhammaantood waxa la keenay magaalada nin walba ninkii u dhowaabu dul keenay halkaasi oo kii kaloo ay shaqala'aan ka jirto ay guri kastabba baahidiisibaa hoos taalla dhibaatadaasi markaannu aragnay waxaannu ku fikirnay inaannu samayno ururkan si uu ugu adeego dadka araglaawayaasha ah saddex ujeeddo ayaananu ka leenahay ujeeddada koowaad lambar on waa in laga dhiso xagga diinta dadka si ay qulubtoodu u degto oo ay isku kalsoonaadaan marka ay shareecadii si fiican u fahmaan taasi oo aannu doonayno inay si aada la nooga caawiyo oo baraylkii carabiga ahaa iyo kutubtii carabiga ahayd aannu cid kasta oo wax nagaga tari karta aannu doonayno in la naga taro midda labaad oo ah iyaduna aannu doonayno in aannu miisaaniyad dhaqaale kaga dhawaaqno bisha shanteeda hoolka weyn ee soonyo miisaaniyaddaasi oo aannu ugu talagashanahay gobollada iyo marba intii aannu gaari karno in lagu sameeyo dadka indhahala loogu qabto kiyoosyada yareere biyaha goobaha santarada dhuxusha iyo dukaamadan yareer ee laga iibsado sharaabka iyo biyaha si ay dadkaasi baahidooda u dabraan yaa idinka caawinaya dhismaha ururkaasi aduu intii hore annagaa soo wadnay oo annaga iyaga aragga naafada ka ah aniga iyo inan kale ayaa aasaasnay intii dambe imikaste waxaanu marnaa soddon xubnood annagunbaana isu tashannay intii intaa ka horraysay imikaste waxaanu u soo bandhiganaa haddii alla qadaro walaalaheega muxsiniinta dawladda iyo cid kasta oo iyadu naga caawin karta barnaamijyadaannu wadanno ee aannu dadkaa ugu qabananno kaasi wuxuu ahaa mawlid yuusuf colow oo aan ku waraysanayay magaalada boorama ahna nin dhallinyara oo aragla oo ka shaqaysta magaalada hargeysa meherad ku haysta lagu iibiyo biyaha magaalada hargeysa gudaheega haashim sheekh cumar good v o e boorama